deegaanka luglow hadda aan joogno waxaa ku sugan dad saddeed boqol iyo konton gaari taqriiban hadda waxaa socda xilli waxaa lagu jiraa kuleelayaa lagu jiraa waxaa dilaacay soombiyood ugu yaraan afartan qof ayaa hore uu soo ritay afartanka qof alxamdulilah rabbilcaalamiin soddon lix way ka badbaaday oo xaligii dhaktarka baa la geeyey afarna meeshay ku dhimatay marka insha allahu tacaala kolley soombiyoodka aad buu noo saameeyey hadda wax caafimaad hadda kolley haddan halkan ma jirto waa goobeen goob caafimaad waxa laga furay goobeen oo shombiyood ah marka sideed sacbin iyo sagaal sacbin oo qof lagu soo boodaya waad kaxaynaysaa alxamdulilah rabbil caalamiin dhulkaad waa ammaan xilligaa doontaa soconaysaa cid wax ku yeelis malaha waad geenaysaa waa la soo daawaynaya waa la soo celinaya marka insha allahu tacaala aad waxaan ugu codsanaya dowladda inay bal arkaa nooga samayso goob caafimaad sida anagaan ugu shaqaysano dadka masjidga ee bukaanka lagu daaweeyo waayahay maadaama deegaanka aad sheegtay in goobo caafimaad aysan ka jirin maxaa isleedahay sababbay u tahay in deegaankan uu heli waayo goob caafimaad wallaahi kolley anaga codsida ma geyn insha allahu tacaala wasaaradda caafimaadka waan la hadalnay wasiirka caafimaadka waan la hadalnay xitaa wuxuu naga codsaday inaan dhulkii siinay ee loogu talagalay caafimaadka dhulka waan cabirnay alxamdulilah rabbilcaalamiin boqol boqol baan siinay waa la bilaabayaan balle ilaa haddan wax ka soo jawaabo marhan lakin waxaan rajaynayna insha allahu tacala siduu rasyaba inagu soo jawaabi doon taageedaa dhulka waa haynaa marka insha allahu tacala waan sugaynaa taageedaa jawaabteeda marka dadka halkan joogo xaggee xarumo caafimaad u aadaan wallaahi goobeen goobeen haddii goobeen la waani waa kismaayo qofka intaa laga qaadaya goobeen baa la geenayaa haddii goobeen marka iyada oo ay xoogaa jara jam tahayna wax loo gudbinaya kismaayo marka waa musaafa aad u dheer waa kismaayo iyo inta udhexaysa ee luglow waayahay inkastoo aad sheegtay in dad badan cudurka shumbiyoedka uu soo ritay deegaankan dabcan goob waxbarasho waan aragnaa oo hadda iskuul weyn baa halkan ku yaala marka laga tago goobaha waxbarasho maxaa sabab u ah in dadka deegaankan waxbarashada inta loo soo hormariyo aysan u helin adeegyada kale ee ay u baahan yihiin horta wallaahi horta muhiimad waa waxbarasho haddii waxbarasho jirin aqoon ma jirto baniaadankan badanaa markaad wax weydiso haddii aad waxbarashada weydiso waa lagu soo hormarinayaa haddii aad dhaktarka weydirantay baa loo dhigayaa hadda insha allahu tacala kolley waxbarashadii ilah baa noo gargaaray alxamdulilah rabbilcaalamiin wasaaradda waxbarasha aad bay u guulaysatay haddana wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa intaa in lamida in ay qaban doonto insha allahu tacaala dadka deegaanka degan xagee ka soo barakaceen wallaahi waxay ka yimaadeen meelo badan bay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen meesha la yihahdo janal cabdale ka yimaadeen sooyay ka yimaadeen midda way ka yimaadeen miya waxay ka yimaadeen meesha la yihahdo boale ka yimaadeen xagar ilaa iyo waxay ka yimaadeen qooqaane inta ilaa iyo jamaama ka yimaad ilaa iyo jiri bay ka soo qaxeen waa tahay dadku maadaama halkan webiga u dhow yahay bal ka waran helidda dhanka biyaha wallaahi webiga hadda wuxuu noo jiraa adiga dhowr kilomitr noo jiraa dameerkii halkan subaxi laga dhaamiyo oo aroortii qofkii kalaha qoraxda ka cararayo subax markuu baxo duhurkuu soo hoyanaya insha duhurkuu imaanaya oo biyo keenaya marka dameer subaxi la raray duhurka yimaado waa aad bay aad bay dhib u tahay kolli taayada ah marka waxaan ka rajaynana insha allahu tacala barnaamijkaas in bal laga soo jawaabi doono qorshaa isaga ah marka deegaanka biyola-aan baa ka jirta aad iyo aad aad iyo aad biyola-aan baa ka jirto insha allahu tacaala biyaha tan muddo waan sugeynay mar dhexas waxaa noo yimid qolaa noo timid wasaaradda biyaha ee ugu horeysa camedi iyo saadi iyo nrc kulli biyaha noo keen alxamdulilah rabbilcaalamiin in muddo ay dhaaminayeen afartan cisho cishayna siiyan way dhamaatay afartan isho kalena siiyan way dhamaatay afartan isho cishayna siiyan way dhamaatay shalay ugu dambaysa waa la hadalnay saaka waa noo yimaad waa la hadalnay bal insha allahu tacala afartan shanta cisho waa biyo biyo dhaamin waay oo degdeg ah maalinkii maalinka saddex bood afar bood mararka qaar waxa la yaba in shan shan boodla kale ay boodahana daaqawayaanba marka insha allahu tacala kolley saaka waa noo yimaadeen sida ugu raqsiyaan badan waxaan meedan kolley nagu soo jawaab tahay insha allahu tacala madaxweynahan waxaan ka codsanaa barnaamijka inuu soo booqdo dalka dalkiisi waayo biyo dhaamin fiican kama jirto hayado fiican kama jiraan waxaasi waxaa inooga sii daran badanaa hadda markuu roobka doo waxaa kala xirmaya wadooyadii iyo magaaladii waxaa kala xirmaya islaamiga